magaalada kismaayo waxaa ka jira shirkada soo saara haamaha biyaha kuwooda ugu waaweyn waxaana isticmaala dadweynaha ku nool dowlad goboleedka jubbaland sidoo kale shirkadan waxa ay samaysaa doomaha iyo tallaagadaha lagu keediya kalluunka cabdiraxmaan maxamed faarax waa guddoomiyaha shirkada sameysa haamaha biyaha kibora maraan ku booqday xafiiskiisa ayaa wuxuu iga warbixiyey waxyaabaha ay shirkadan u qabato bulshada ku nool magaalada kismaayo shirkadda samaysa haamanka biyaha lagu shubto doomanka tallaagadaha qaboojiya kalluunka sida doonyaha ku qaataan doonyaha howlahaasaan ka shaqaynaa alxamdulilah waana ku dhaqannahay dadna waa ka shaqaystaan waana horumar ku soo kordhay macnaha gobolka awal marka hore xamar baan ka dirsan jirnay hadda waxa weye magaalada dhexdeedaan ku samaysanaynaa waana haamanka la saaro kiboora ayaa la dhahaa magaceeda haamanka kibooro marka alxamdulilah sidaas weeyaan haamanka waxay iskugu jiraan shan fuustaqaad saddex fuustaqaad shan iyo toban fuustaqaad labaatan qaad labaatan iyo shan leey konton leey intaasay ka kooban yihin doonyaha baddana waa samaynaa waxaan ka samaynaa daawada feebarka doonyaha kalluumaysiga baan samaynaa kuwa xamuulka naftooda waa samaynaa waxaan ka samaynaa koollo iyo duf kiimikaan ka samaynaa raggii samayn lahaana way joogaan may anaga frinjeer ma samayna waxaan samaynaa tallaagadaha macnaha kuwa barafka lagu qaado oo kalluumaysiga kuwaasaan samaynaa oo qabooji feebar galaaska qaboojiyaha ah ama warshadda barafka ay macnaha ku kaydisatoo barafka ku kaydiyaan kuwaasaan samaynaa maya alxamdulilah waxa caqabada oo hadda aan la kulannay ma jiraan maya wax saamaynaa ku keenaysaa male waa wax loogu talagalay way haddana ma arag wax saamayn ah midda kale daawadu waa daawo macnaha loogu talagalay haamanka ama tallaagadaha loogu talagalay wey wax dhibaanu male waana qalalaysaa sidii caadi bay u qalalaysaa oo derbi camal bay noqonaysaa biyo lagu shubay ama dhari biyo lagu shubay camal maya waxa annaga hadda aan maqalnay ma dhowr sanaan furannahay kuwo kaleo xamar ay ka keensan jireen markii dambe hadda intaan uga furnay wax dhibana kumaana arag dadkiina waa qaataan guryahana waa la saartaa shirkadda haamanka kibora waxaa ka shaqeeya dhowr qof dhowr qof baa ka shaqeeya oo macnaha oo shaqaalo ah marka ilaa lix qof baa ka shaqaysa xataa waxaa jira qolooyinkan kalluumaysatada badda aan barno sida doonyaha iyo waxaas ayada naftooda waa barnaa oo marmar baa ay noo yimaadaan doontii dilooshantay nafteeda waa waan u tagnaa waa soo samaynaa waxaan u diraynaa macaamiisheenna waan soo dhowaynaynaa annagana wada shaqayn fiican annagana maalin walba tayada inaan kasii ka sii kordhinaan jecellahay ayagana waxaan leenahay soo dhowaada dhanka kale maxamed cabdi xasan waa mid ka mid ah dhallinyarada wax ka barta shirkadan waxa uuna hadda ka shaqeeyaa shirkadda samaysa haamaha biyaha kibora waxa uuna iga warbixinayaa waxyaabaha uu ka faa'iiday shirkadan iyo sida ay noloshiisu haatan tahay waxaana ka shaqeeyaa haamanka feebar galaaska ah iyo sida doomanka iyo oo miisaska cadka libaaxa lagu waro iyo waxyaabo fara badan oo micnihii agabyo oo dibadaha laga keeni jiro waddankeena dhexdiisa aan ku samayna ayaa jiro marka sida tallaagadooyinka oo kale waxyaabo fara badan ayaa jiro micnihi oo aan ku samayno kambeniga kibora waxaan ka ahay shaqaalaha micnihii ka tirsan shirkadda kibora ee haamanka samaysa xirfaddani waxaa ku bartay meeshani meeshan ayaa ku bartay adeertan maasha allah waa ka shaqeeyaa inshaa allah qabashadeeda in badan micnihii ayaan ku soo dhex jiray barashadeeda ayaa micnihii dhibaato fara badan ku soo maray kadibna waa fahmay maasha allah haddana waa ka shaqaystaaba waa ka xamaashaa bulshada waxaan leeyahay agabyada ee waddanka lagaoo micni dibadaha laga keeno waxaan ugu maarmi karnaa kuwii dhulkeena hooy aan ku samaysan marka waxaan leeyahay bulshada meel walba ay joogaan inay micnihii agabyada annaga waddankeenna a ku samaysana ay micnihii abaalgareeyaan dhallinyaradana waxaan leeyahay waxaan ku boorinayaa inay micnihii shaqo abuur ay sameeyaan oo sida kambaniyadan oo kale ay shaqo ka soo doontaan oo micnihii waddamada shisheeyaha iyo meelaha tahriibka ay galayaan ay iska joojiyaan si kastaba ahaatee shirkada samaysa haamaha biyaha kibora ayaa waxa ay bulshada ku dhaqan dowlad goboleedka jubbaland ay u qabataa waxyaabo badan oo loo aadi lahaa dalka dibaddiisa waxayna taasi ay horumar u tahay deegaanada dowlad goboleedka jubbaland iyo dhallinyarada qaar oo shaqo abuur ka helay shirkadan haamaha biyaha ee kibora